wasiirka wasaaradda shaqada iyo oramo bulshada koonfur galbeed soomaaliya maxamed xasan fiqi iyo kulan la qaaday shaqaalo wasaaradda waynu iswarbixin ku dhugeysaday agaasinka guud ee wasaaradda iyo qaar ka mid ah agaasimo waaxeedyada wasaaradda inta kulanka dareeri weylun gudowhay shaqooyinka muhiimka ee wasaaradda sidii linjoogta ay lahaay islamarkaasina dhammaan shaqaalo ay onka dadaali lahaayeen gududowka waajibaasha shaqa gebagabadii shirka wasiirka wibos magacaabay guddiga qabanqaabada munaasabada shaqaalo adduunka ee kowda mey waynuusa kula dardaaramay guddiga inay dhammaan shaqaalo wasaaradda iyo onka diyaar garoobaan maalintaas caalamige agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo orimo bulshada koonfur galbeed soomaaliya maxamed suufi aadan iyo kulanka kureed la dawayay warbaahinta waynuusa faahfaahiyay qodobadii kulanka lunkudawahay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed xasan fiqi yaa mayle weel dhiday shir guud ahaan shaqaalaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada shirkaasoo lain ku hadalay munaasabada kowda may oo hanii baagan runtii mayl ku wada hadlay sidii linkordhi maylaraay dadaal badan linka bii lahay xafladaasi inka qobsanto maylaraay si heer sare ah saasaato wasiirka may magacaabay guddi oo qabanqaabo oo ku shaqeey doono maalintaas runtii maalintaas mayba waa maalinta shaqaalaha adduunka waana mayka astays intaa kowda may labada kun labaatan iyo shanta munaasabadaas mayba waa munaasabad maalin kasta adduunyada dhown laku xusaabo saasaato guud ahaan soomaaliya gaar ahaan dowladda koonfur galbeed sanad walba xusaasa mayna xil saaran wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada markuu saas dartee wasiirka may ka booriyay shaqaalaha intii maalintaasiyo maylaraaysa lahaan dhawaay dadkaha ku qeyb galaa xafladaasiyo iyo sidii si habsame leh maalintaas inka dhihi lahayti xafladaas kowda may maalinta shaqaalaha adduunka markuu may rajeeyay insha allah maalintaas intii nagato maalin dhammaan shaqaalaha dowladda koonfur galbeed shaqaalweynaha haddii haadan lahayn shaqaalaha dowladda shaqaalaha gaarka liinley iyo shaqaalaha hay-adaha intii ha ku qeyb galaan iyo rajeen insha allah oo lakashal faa-iido waxyaalo badan oo ka saabsan xuquuqda shaqaalaha iyo faa-iidooyinka maylaraay shaqa abuurka iyo waxyaalahaas lamaylaraay laha ka bandhigka marka insha allah may rajeeyay intii maalintaas nagata maalin weyn oo sifay liin wiinay